faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka duhur qodobada dhegaysan doontaana waxaa ugu dooron ciidamada xooga dalkii nabadsugidda qaranka oo maanta la wareegay deegaano ka tirsan gobolka mudug shirkii madaxda federaalk ee xubnaha federaalka qaybta ka ah waa socday magaalada garowe caasimada dowladda puntland oo la sheegay in laisku khilaafay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo la sheegay inuu wada qorsho uu xilka uga qaadayo gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed maamulka somalilan oo ka hadashay hub ay dowladagaanka soomalilan ay sheegeen in laga keenay somalilan ciidamada mareykanka iyo africom oo sheegay in xubno ka tirsan daacash ay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka bari kadib doqoymo halkaasi ay ka fuliyeen intaasaan maqasheen waxaan qodobada ugu door koran warka duur goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markale duur wanaagsan waa duuru jimca taaradana ku astirsan tahay tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xoogga dalkii nabadsugudda qaranka ayaa maanta la wareegay deegaano ka tirsan gobolka mudug sharmaake maxamed maxamed sharmaake suul ayaa faahfaahinaya ciidamada nabadsugudda iyo milatariga soomaaliya qaybtooda ka howlgasha galmudug ayaa la wareegay deegaanada caad camaara iyo ceelhuur oo dhammaantood ka tirsan koonfurta gobolka mudug ciidamada watay gawaarida dagaalka ayaa xalay xilli dambe ka ambabaxay cadaado waxaana ciidamadu sii mareen deegaano badan oo ka tirsan galgaduud iyo mudug qaar ka mid a saraakiisha hogaaminaysay howlgalka oo magacooda diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa raadiyo cadaada u sheegeen ujeedka howlgalkooda uu yahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada shabaab ka haystaan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana saldhigga ugu weyn shabaab ee koonfurta gobolka mudug oo ah degmada xardheere dhinaca kale qaar ka mid a dadka deegaanka oon la xidhiidha ayaa ii sheegay inay arkeen ciidamada soo gaaray deegaankooda balse aysan ogeyn ujeedkooda waxaa sidoo kale deegaanada xalay laga maqliyay guuxa diyaarado dul wareegaya deegaanadaasi kuwaasoo la aqoon cidda leh howlgalkan ciidamada nabadsugidda iyo milatariga soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan waxaana dadka deegaanku cabsi badan ka qabaan in waxyeela kasoo gaarto dagaal ka dhaca deegaanadooda si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horreysay ciidamo ka tirsan nabadsugidda iyo milatariga soomaaliya ay gaaraan deegaanada caad camaara iyo ceelhur oo dhammaantood ka tirsan koonfurta gobolka mudug shirkii madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka uga socday magaalada garowe ayaa la sheegay in laisku khilaafay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shirka garowe uga socda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ayaa qarka u saaran burbur kadib markii shalay meel xun uu gaareen sida lawlaadiya lagu kalsoon yahay ay u sheegeen raadiyaha cadaado wararka ayaa sheegaya in dhacdadii shalay ee garoonka diyaaradaha kismaayo ay isku rasaasayeen ciidanka jubbaland iyo kuwa musharac cabdinaasir seyraar ay si xoogan u saameystay shirkaasi ka socda magaalada garowe caasimada dowladda puntland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa la sheegay inuu aada uga carooday falkaas islamarkaasna madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku eedeeyey inay soo diraan seyraar si u qalqalgeliyo ammaanka deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada dhismayo ee gobolka jubbada hoose shirka oo shila buqu ku dhammaaday ayaa qorshu ahaa in xalay afur kadib lasku soo laabto ha yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya inuusan dhicin kadib markii axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shirkaasi uu imaan waayey xiisada cusub ee axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu sii dartay shirka oo markii horeba ay hareysay xiisada madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo dowladda federaalka soomaaliya oo maalmihii shirkaas u socday oo dhan laga wada hadlayay waxaa loo ballansan yahay in mar kale lasku soo laabto balse ma cadda sida ay wax noqon doonaan waxaana la hubin in axmed maxamed islaam axmed madoobe uu imaan doono iyo in kale taasoo haddii ay dhacdo inuusan iman axmed madoobe ay u badan tahay in mar kale shirkaas uu baaqdo cabdinaasir seeraar oo horey ugu dhowaan jiray axmed maxamed islaam axmed madoobe haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada jubbaland ayaa la rumaysan yahay in gadaal ay ka rixayso villa soomaaliya taas oo aad uga caraysiisay axmed maxamed islaam axmed madoobe maamulka somalilan ayaa ka hadashay hub ay dowladaanka soomaaliya ay sheegeen in laga keenay somalilan gudoomiyaha gobolka gabiley maxamed ismaan xaaji axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay saddex kuna rasaas oo ay sheegeen inay qabteen ciidanka dowladdegaanka soomaalida etoobiya kuna qabteen magaalada wajaale ee dhinaca etoobiya ciidamada qabta rasaastaasi ee sarkaal u hadlay wuxuu sheegay in dadka lagu qabta rasaastaasi ay ka soo iibsadeen dhinaca somalilan wuxuu gudoomiyaha gobolka gabiley maxamed cismaan xaaji axmed garabka ku dhaftay ciidamahaasi somalilan u soo jeedisay dowladdegaanka soomaalida etoobiya ciidan jaraa'id wuxuu ka hadlayaa saddexdii bisha may war ka baxay t v-ga dowlad deegaanada soomaalida ee etoobiya t v-ga la yidhaahdo s r t v ayaa sheegay rasaas lagu qabtay daanta shishe ee degmada wajaale ee ay maamusho etoobiya runtii rasaastaasoo ahayd saddex kun oo xabo oo ay kusoo bandhigeen t v-ga waraysigii halkaa uu ka bixiyey korneylka markaa ka hadlayay jigjiga dadkii lagu soo qabtayna uu yidhi ay yidhaahdeen waxaanu ka soo iibsanay daanta soke ee somalilan baanu kasoo iibsanay waxaanu anagu had iyo goor ka shaqaynaa nabadgelyada iyo xuduudda jaarka labada wadan ee somalilan iyo ethoobiya sidii loo ilaalin lahaa haddaan dib u yaro noqdo markii ay rabshaduhu ka socdeen dowlad deegaanada soomaalida markii uu isbeddelku ka socday ee mustafa maxamuud cagjar iyo hogaankii kale ay wadeen howlihii dib loogu soo celinayay nabadgelyada deegaanada soomaalida iyo ethoobiya runtii anagu qayb libaax labaanu ka qaadana haddaanu nahay xuduudda ballaaran ee aanu la wadaagno somalilan ethoobiya oo runtii aanu ku qabanay baabuur fara badan dhaqaale iyo lacag aanu celinay runtii waxaanu ilaalinay in deegaanada ku xeeran somalilan iyo xadka ale leedahay oo ay ugu weyn tahay magaalo ganacsiyeedka wajaale in aan hal meel laga billiqaysan hadday noqon lahayd baanankii haddii ay noqon lahayd dhaqaalihii kala yaalay degmooyinka oo runtii aanu anaguna nabadgelyadii si xoogan uga shaqaynay ulana ilaalinay runtiina kuna sinay maamulkaa cusbaa intuu imaanayay marka anagu runtii waxaanu ka shaqaynaa inaanu adkayno nabadgelyada aanu la wadaagno xuduudaha aanu la leenahay wadamada jaarka ah marka nama qabato in la yidhaahdo somalilan bay runtii laga soo iibiyey rasaasta waxay ahayd in dowladuhu xog iyo information bay wada wadaagaan in haddii la qabtay rasaasta cidda lagu qabtay haddii ay tuhun gashay in aanu anaguna xogta aanu helno oo aanu baari samayno ciddii laga soo iibiyey ciddii magaranaysa gacanta ku haysay in intaba la helo ayay ahayd laakiin in idaacadun laga sheego waa laga qurux badan yahay oo aan baaritaankii iyo xogtii aanay labada dowladood wada wadaagin marka had iyo goor waxaanu leenahay midiyaha waxaa laysu marayaa ma fiicna haddii xog la helo ama wax la qabto waxa fiican in hab dowladeed informationka loo wada helo loogana gungaadho waxaa jira marka anagu waxaanu qabnaa wax information iyo wax xidhiir ay nala soo sameeyeen rasaastaa ku saabsan ma jira idaacadun baanu ka maqalnay anagu ma qabno marka inay somalilan ka timid rasaasta waxaanu qabnaa in ay tahay been abuur laga sameynayo labada wadan marka waxaan leeyahay saraakiisha ku howlan howlaha waa inay had iyo goor ka foojignaadaan oo runtii xogta la wada wadaagaa waa amniga waynaga wada dhexeeya securityka waynaga wada dhexeeya inaynu xogahan isweydaarsanno wixii labada wadan caqabad ku ahayna wadan kale caqabad buu ku yahay marka wixii dhibaato ah marka la qabto waa in si mug iyo miisaan leh loo baadhaayo looga baarandegaayo labada dambiile ee labada dhinac kale jooga la qabto laakiin in media laysu marayaa oo laga fiican yahay baan qabaa runtii marka waxaan ku boorinayaa maamulka dowlad deegaanada iyo saraakiishoodu la qaato go-aan dowladeed iyo hab dowladeed in loo wada hadlo ciidamada mareykanka ee afrocom ayaa sheegay inay xubno ka tirsan daacish ay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka bari kadadduqeymo halkaas ay ka feliyeen taliska ciidanka mareykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaana afrocom ayaa ka hadlay howlgal dhinac cirka ah oo toddobaadkan ay ka fuliyeen qaybo ka mid deegaanada maamulka puntland war lagu daabacay twitterka africom ayaa lagu sheegay in diyaaradaha aanduuryaha layn ee droniska ay dhowr gantaal ay la dhaceen goobo ay ku sugnaayeen daacish iyo al-shabaab oo ka mid ah deegaanada maamulka puntland agaasimaha sirdoonka howlgalka mareykanka africom ayaa sheegay in meelaha ay duqeeyeen ay tahay goobaha al-shabaab ay ku qarayso hubka ay ka samaysay qaraxyada kuna tababaraan saraakiishooda weerarkan oo arbacadii ka dhacay deegaanka camaare oo hoosta degmada isku shuban ee burleyda gules ee gobolka bari ayaa la sheegay inaysan jirin dad shacab ah waxyaale ay ka soo gaartay duqeyntaasi weerarka maraykanka wuxuu soo jeediyey in la soo socodsiiyey haddii khasaare shacab ah la helo bishii hore ayay ahayd markii weerar dhanka cirka ah maraykanku ka fuliyey isla gobolka bari oo uu ku qaraajiyey hogaami ku-xigeenkii daacish ee soomaaliya iyo shakhsi kale oo la socday guudahaan waxaa intaas ku dhan warka duuro soo saaray mahad nuur axmed anigoo xasan idin warramaya tan intaan warkan warkaxay dib u kulmi doono duur wanaagsan